koob iyo konton sano kadib ayay dowladda soomaaliya waxay dib oogis ku samaynaysaa sharciga socdaalka jinsiyadaha waxaana arrinta looga hadlayaa shir maanta ka furma muqdisho siduu v-oda u sheegay agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha soomaaliya maxamed aadan jimcaale koofi shirka maanta wuxuu ku saabsanaa la tashi aan la sameynayno qeybaha kala duwan ee bulshada hay-adaha dowladda waxaana ku saabsanaa dib u eegis in lagu sameeyo xeerka socdaalka ama sharciga socdaalka soomaaliya sharciga hadda lagu shaqeeyo waxaa la sameeyey lixdan iyo lixdii waqti dheer ayaa laga joogaa waxaa ka dambeeyey dalka waxaa isbedela dastuurkii dalka ayaa isbedelay qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay oo waxaa la qaatay habka federaalka ah sidoo kaleeto waxaa ka dambeeyey heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay iyo kuwo soomaaliya waddamo kaleeta ay la gashay oo socdaalka saameyn ku leh waxaa socdaalka saameyn ku yeeshay technolojiyadda oo iyaduna horumarkii dhinacaas adduunka sameeyey socdaalkii adduunka saameyn ku yeelatay meelaha xilligan xoogga la saaray si loo hubiyo cidda soo galaysa dalka ayaa ah garoommada badaha iyo xaduudaha dalkuu la wadaago dowladaha dariska ah haddaba xaggee gacanta ku haysaa dowladda soomaaliya xilligan waxaana quseeya dadka saaran oo kr kuruga ah ama dadka musaafiriinta oo saaran inaan sharciyadda dalka ay kusoo galayaan ay ku imaanayaan inaan hubino dhinaca dhinaca cirka waxaan joognaa ilaa sideed airboor oo flights internationala ay yimaadiin oo ay duulimaadyaacal kana baxaan kana soo degaan iyagana halkaas waxaan kontaroona dadka soo galaya dalka iyo kuwa ka baxaya ayaan hubinaa sharciyadda ay kusoo galayaan ama ay ku baxayeen documentiyadooda dhinaca xuduudka dhulka waxaan bilownay dhinaca kenya iyo etoobiya ayaan bilownay inaan dib u howlgelino xafiisadii oo ilaa hadda aan howlgelinay afar ka mida laba waa waa waxay isugu jiraan inta hadda dhaqan gashay waa waa doolow iyo dhobley iyo beled xaawo iyo meel xuduudoo ku aadan baasaboorka soomaaliga wuxuu soo mara marxalo kala duwan wuxuuna burburkii dalka ka dhaxlay in adduunka intiisa kale aan la aqoonsan gaar ahaanna dowladaha reer galbeedka arrintan maxay horumar ka samaysa dowladda soomaaliya waxaa su-aashaas aan weydiiyey agaasime maxamed aadan koofi qaar way soo jawaabeen sida faransiiska oo kaleeto iyo norway waa soo jawaabeen kuwa kale ee ka tirsan yurub iyo jawaabtaasoo ah inay baasboortka aqoonsadeen oo ay aqoonsi siiyeen oo ay ogol yihiin dalkooda in lagu soo galo isla markaasna lagu qaato fiiso fiisada sida loo qaadanayo iyo aqoonsiga baasboortku labay kala yihiin markii hore waxay samayn jireen fiisada dadka warqada loo saari jiray micnaheedu waxaa waa baasboortkan ma ma ma aqoonsanin kalsooni kuma qabnoba taas maanta dalalkaas waa laga gudbay oo qofka waxaa loo loo saaraya baasboorka soomaaliga ah gaar ahaan hadda waxay sii horumariyeen baasboorada rasmiga ah ee dowladdu ay ku howlgasho ayay ayay horumariyeen dalal badan ayaa hadda jawaabtooda la sugaya iyagana oo aan rajaynayn inay kalsoonidooda dib usoo noqoto baahida koobaad ee socdaalka la xiriirta halka ugu badan waa dalka kenya iyadoo soomaaliya aysan ku jirin bulshada laysku yidhaahdo bariga afrika oo dhanka socdaalka isku furan haddaba maxaa uu qorshaysan dowladda soomaaliya waxaa mar kale su-aashaas weydiiyey maxamed aadan koofi east african communitigu heshiis waaye oo ka dhexeeya dalal hadda ayaan diyaarinteeda ku jirnaa heshiis soomaaliya iyo dhexmara iyo kenya oo dhinaca socdaalka ah oo isaguna gabagabo ku jira haddii ala yidhaahdo marka heshiiskaasu uu dhammaado waxaan ka mid noqonaynaa ummadda dalkaas kenya heshiiska kula jirta ee maxaa la yidhahdaa ilaaliyaha heshiiska ayaan ka mid noqon doona marka socdaalku wuu ka duwan yahay waxyaabaha kale isagu waa heshiis isfaham dowladaha dhex mara waay dowlad waxaad arkaysaa baasboortkeenu uu hadda ka yahay on arrival ka yahay weli waxay ilaalinayaan heshiiskii dowladdii hore ay la gashay qaarna heshiisyadii aan la galno dowladihii hore ay la galeen maadaama burbur uu dhacay way ka baxeen marka kuwii ka baxay inaan dib usoo nooleyno taasaan hadda ku jira markay dhacdo dowladii dhexe soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol sagaashan kowdii waxaa meesha ka baxda aqoonsigii uu lahaa baasaboorka soomaaliga waana midda keentay in dad badan oo soomaaliyeed hadda ay qaateen baasaboorro ajaaniba kuwaasoo ahmiyad gooniya xilligan aan u haynin baasaboorka soomaaliga cabdulqaadir okey v o a muqdisho